maalmihii lasoo dhaafay waxaa gobolka city gaar ahaan deegaanka biyo kuloleh ka dhacayay dagaale u dhexeeya xoolodhaqatada soomaalida iyo maleeshiyada etoobiya maleeshiyadan ayaa doonayay dhulballaarsi sida ay sheegayaan wararka laga helayo halkaasi waxayna doonayaan inay xoog ku qaataan deegaanka biyo kuloleh oo ah dhul soomaaliyeed islamarkaana ah istiraatiiji deegaankan oo ah meel ay ku yaalaan ilo ka soo burqada biyo ayaa muddooyinkii u dambeeyey maleeshiyadan damacoodu ahaa inay awood kula wareegaan balse dadka ku sugan gobolka city gaar ahaan biyo kulole ayaa damaca maleeshiyaadkan ganafka ku dhiftay waxayna iska caabin adag kala hortageen weerarka lagu soo qaaday dagaalkan ayaa waxaa ka dhashay khasaare nafeed oo soo kala gaaray labada dhinac waxaana ku dhintay ilaa afar qof halka shan ruux oo kale ay ku dhaawacmeen wararka ayaa intaas ku daraya in ay dhaqdhaqaaqyo ciidan wadaan maleeshiyaadka etoobiya kaa oo ay ku doonayaan inay mar kale weerar ku soo qaadaan dadka ku dhaqan deegaankaas halka dhanka soomaalida iyaguna lagu warramayo in ay wadaan is-urursi ku aadan sidii ay uga hortagi lahaayeen gulufka colaadeed ee kala dhexeeya maleeshiyaadkan ma ahan markii ugu horreysay oo maleeshiyaadkan ka tirsan etoobiya ay weerar ku soo qaadaan dhulka soomaalida dhowr mar oo hore ayaa sidan oo kale deegaankan biyo kululeh ugu wada dagaalameen maleeshiyaadkan taabacsan dowladda etoobiya iyo shacabka soomaaliyeed ee ku nool halkaasi